iyadoo dhowaan uu ka bilowday magaalada baardheer ee gobolka gedo iyo deegaanada hoos yimaada mashruuca dib u soo kabashada habka cunnada beeraleyda soomaaliyeed ayaa waxaa ka faa'iideystay kumanaan beeraley ah oo ka mid ah markaasi kuwii waxyeelada ay kasoo gaartay fatahaadii elniino ee deegaanadaas ka dhacday iyo beeraleyda aan awoodin iibka abuurka iyadoo taas laga duulayana wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa midda jubbaland ayaa dadka beeraleyda ah u qeybisay noocyada duwan ee abuurka waxaana qaybinta deeqdan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday maamulka degmada baardheere agaasimaha wasaaradda beeraha jubbaland ee degmada baardheere ugu horeyn qaar ka mid ah beeraleydii ka faa'iideystay deeqdan abuurka ah ayaa ka mahad celiyey waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka iyo dowlad goleedka jubbaland abuurkii iyo waana soo gaartay oo galley iyo sisin iyo digir iyo qudraddiiba walbaankana waa u mahad celinaynaa waxay noo soo kiikalaysay laakiin waxaan rabnaa in dadkii laga warhayo haddana si beerihi ay u tabcadaan intaasaan codsanaynaa u dirayaa wasiirka beeraha waa fiican tahay shaqo fiicanaad qabatay haddana hor u sii wadaan leeyahy ugu dambeyn agaasimaha wasaaradda beeraha jubbaland ee degmada baardheere ayaa ka hadlay deeqdan maanta la gaarsiiyey beeraleyda degmada baardheere waxaan halkan uga mahad celinayaa wasaaradda federaalka ee beeraha iyo wasaaradda beeraha ee stateka jubbaland oo mashruuc intaan aad aragtaan baaxadiisa la-eg deegaanka ka fulisay anigoona ku hadlayo magaca wasaaradda kolley in badan waxaan rajaynaynaa mashaariic mashaariicdan ka weyn inaan deegaan ka fulino mashruucan hadda waxaa waaye waxaa iska kaashanaya sidii saxda wasaaradda federaalka iyo world bank oo qaybna ay ka tahay statekii jubbaland in badan waxaan rajaynaynaa mashaariic kuwan ka qurux badan inay yimaadaan mashruucan hadda aad aragtaan wuxuu ka kooban yahay fayskiisii koowaad abuur baa deegaankii waxaa waaye hadda aan keennay abuurkaasoo ka kooban digirtii galleydii sisintii iyo khudaartii kale oo qutulduruuriga iska ahaydoo cagaarnayd oo yaanyada iyo basashii wax walbaba lahayd marka deegaankii dadkii hadda joogeen kolley in badan way ka mahad celinaayeen wax badanna waxaan rajaynaynaa deegaanka inuu ka taro in badanna waxaa waaye inuu deegaanka kusoo kordhiyo waxyaabaha kaleo hadda aan halkaa inaan uga faa'iidaysta aan rabo oo deegaanka caqabadaha taagan waxaa ka mid ah elninada hadda dhowaan waxaa waaye deegaanka ku dhufatay waxay reebtay laba qayb iyo ahayd dhibaatooyinka ay rabta waxaa ka mid ah labadaas qayb waxay noqonayaan qayb waxay noqonaysaa bacaad beerihii fuula midda kalena waxay noqonaysaa beerihii bacaad ka fuulayna waxaa waaye dhibaatadii gaartay waxay noqotay cudurro ilaa hadda dadkii waxaa waaye wax ka beerin laayihiin hadda dadkii markaan hadda abuurka u keennay way ku farxeen in badan sidaasoo haddana ay tahay waxay in badan ka sheeganayaan dhulkii oo waxba aan lagu beeran karin